haatanna ku soo dhowaada barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka iyo jamaal axmed cismaan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka madaxweynaha dowladda federaalk ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa soo dhoweeyey hadal ka soo baxay xukuumadda soomaaliya oo ku aadan in doorashada soomaaliya wakhtigeeda lagu qabto oo aan dibudhac doorashada ku imaanin arrintan waxay ka dambeysay kadib markii ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali khayre oo golihiisa wasiirada shariik khamiistii uu shaaca ka qaaday in doorasho ay ku midaysan yihiin soomaalida islamar ahaantaasina loo dhan yahay ay wakhtigeeda ku qabsoomi doonto si markaasi looga feejignaado tafaraaruq iyo kala ququbnaan siyaasadeed waa in laga fogaadaa in ay dhacdo ama lagu shaqeeyo fikir ku salaysan muddo kordhin sababtoo muddo kordhin waxay horseedi kartaa qalalaaso siyaasadeed mid amni iyo mid dastuuri waa inaan u shaqaynaa kulligeen in hadda la soo gaaray wakhtigii dalkan iyadoo talada la wadaagayo laga samatabixin lahaa meesha aan joogno lana gaarsiin lahaay doorasho dadka soomaaliyeed ay ku midaysan yihiin kaasi waxa uu ahaa ra-isul wasaaraha soomaaliya xasan cali khayre sidoo kale xubnaha madaxda maamul goboleedyada dalka soomaaliya ayaa ku kulansan magaalada dhuusamareeb ee xarunta maamulka galmudug kuwaasoo ka arrinsanaya masiirka dalka soomaaliya iyo siyaasadda waddanka soomaaliya qaybaha dambe ee barnaamijka ayaanu qodobkan ku qaadaa dhigi doonaa cabdinuur cali mahdi oo ah wiil dhalinyaraha oo kasoo jeeda gobolka waqooyi bari dalka kenya ayaa sameeyey ab caruurta ka caawiya in si fudud ay wax ku bartaan cabdinuur ayaa sheegay in samaynta abkan ama ablicationkani ay ka dhalatay kadib markii uu arkay baahi dhanka tacliinta oo ka jirta gobolka waqooyi bari dalka kenya waxa uu sheegay abkan oo bilaa internet ku shaqaynaya in lagu turjumay ilaa iyo labaatan luuqadood waxaana uu ardayda uu ka caawinaya buu yidhi inay ka helaan cashirada iyo macluumaadka ku saabsan duruusta ay baranayaan waxaan soo abaabulay abkan la dhahaa m luqa m luqa waa application oo offline oo lagu talagalay dhalinyarada soomaaliyeed iyo maarata xoola dhaqatada kale oo wadanka kenya ku nool asagoo intan internet aan lahayn uu shaqeynaa internet la-aan mar haddaad soo dejisto uma baahneyd khad so waxaa lagu talagalay dhalinyarada soomaaliyeed khaasatan kuwa maaragtay gobolada degan iyo xoola dhaqatada kale oo wadanka ku nool inay ku bartaan silibaska kenya afkooga hooyo sidaasoo macnaha la taageeraya silibaska cusub oo manhajka cusub oo wadanka kenya oo qoraaya ina ilaa gareerkii saddexaad caruurta lagu bari kara afkooda hooyo marka maxay kugu qaadatay inaad samaysid meeqay kugu qaadatay runtii abka markaan keenayay maxaa keentay horta baahida ka jirta dhanka waqooyi bari dhinaca tacliinta dhallinyaradii oo aad u dhacayaan marka imtixaanada limaada wadanka marka maaragtay la riitigareynayo imtixaanada gobolka waqooyi bari waan u dambeynaa iskuullada waxaa arkaysaa iskuul idil waxaa arkaysaa toddobaatan ciyaal ama dhalinyaro ay ka heleen gareerka e gareerka iibka macnaha maxaa waay adiga wax baran camal oo af magacaada kala qoray so marka aan sii weydiye anigoo master diyaarinaya dhinaca tacliinta ayaan isweydiinay oo baahidan maxaa keeni karaa so maxaan arkay baahida waxaa keenaya inay tahay luuqad xumida waayo luuqadda haddaad garanaynin oo maaragtay imtixaanadina luuqadda ay ku qoran yihiin aad si fiican u fahamsaneen waxba ma qori kartid so baahida maxaa waaye luuqadda inaa caruurta ka dhisto marka markay yar yihiin so hadda waxaa arkaysa cunug oo heerkii fon four ama maaragtay graedkii secondaryga ku jiro oo af sawaaxilka iyo ingiriiska u dhibaya so qofkii luuqad hadee dhibaysa muxuu qoraya dhow so taas waay hadda aan u hagaajinay applicationkan in afkooda hore horta lagu bara markay yar yihiin hadda khaasatan waxaa ku jira labaatan luuqadood oo soomaaliga ka mid yahay kaasi waxa waa cabdinuur cali mahdi oo soo bandhigay ab ku shaqeeya labaatan luuqadood islamar ahaantaasina caruurta ka caawiya dhinaca waxbarashada toddobaadkan ayuu v o eda la hadlay toddobaadkan askari ka tirsanaa ciidamada boliiska soomaaliya ayaa maxkamadda militariga waxa ay ku xukuntay dil toogasha oo askarigaasi oo lagu magacaabo nuur daahir geedi lagu eedeeyey inuu dil ulakac u geystay cumar xasan macalin oo ka mid a dadka ku dhaqan degmada xamar jajab dacwad oogista ayaa askariga kusoo ogtay eeda inuu si kasta u toogtay nin oday ah oo waddada dhinaceeda ku ganacsanaya kadib markii muran uu dhex maray oo ku aadan in uu ka iibsado sigaar waa tahay dhegaystayaal aynu kusoo laabana barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka sida aad horodhaca barnaamijkaba aad ku dhegaysanayseen xukuumadda soomaaliya ayaa waxa ay toddobaadkan shaaca ka qaaday in doorashada soomaaliya wakhtigeeda lagu qabto islamar ahaantaasina laga feejignaado kala ququbnaan siyaasadeed iyo in midnimada ay dhibaato ku timaado ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali khayre ayaa hadalkaasi ka sheegay kulan golaha wasiirada ay toddobaadkani magaalada muqdisho ku yeesheen madaxweynaha soomaaliya ayaa soo dhoweeyey hadalka xukuumadda waxaana uu sheegay in uu soo dhoweynayo in doorasho wakhtigeeda lagu qabto oo waafaqsan dastuurka dalka soomaaliya sida ku qoran war madaxtooyada soomaaliya ka soo baxay xubnaha maamul goboleedyada dalka soomaaliya ayaa sidoo kale ku sugan magaalada dhuusamareeb ee xarunta maamulka galmudug haddaba shirka madaxda dhuusamareeb maxaa lagu sabeyn karayaa maxaase laga filan karaa arrimahan iyo su-aalo kale waxaa ka jawaabaya maxamed xadur nuure maxamuud oo ka faallooda arrimaha siyaasadda ee bulshada waxaana weydiiyey marka hore shirka dhuusamareeb waxaa laga filan karayo waxaana uu ku jawaabay bismilah waa mahadsanta jamaal aad dhegeysanaysaa v o da saan waad ognahay horey waxaa u jiray isbahaysi la oran jiray iskaashiga maamul goboleedyada oo dabcan sida hadda muuqatay ay ka dambeeyaan labada madaxweyne ee axmed madoobe iyo waare oo dabcan waare markii ugu dambeysana yani dowladda gacansaar la lahaa halka axmed madoobe keligii khilaafkii dowladda uu meel gooniya ula taagnaa inta kale waxaad u malaysaa in maaragtay ay yihiin dhiig cusub ama rag siyaasadda ama maamulada hadda madaxda ka wada hogaamiya dabcan waxaa keliya oo laga filaya waxa weeyaan marka yani marka hore in ayaga dhexdooda horta ay si qaas u wada hadlaan in danley waaye maamuley wada haystaan in yani ay iska kaashadaan waxyaalo badan iyo sida ayaga dhexdooda isfahan u samaysan lahaayeen ayaa ugu weyn horta waxaa laga filayo si dad badan aaminsan yihiinna waa waa waa waxaa macquula in yani laftirkoodu ay ay go-aano ay ku midaysan yihiin soo saari karaan maxamed sidaad ka warqabto ra-iisul wasaaraha soomaaliya hadal ayuu soo saaray madaxweynaha sidoo kale uu soo dhaweeyey in doorashada wakhtigeeda lagu qabto xaliim yari hore wuxuu sheegtay in doorashada cod iyo iyo qof haddii la qabanayo ay u baahan yihiin muddo ka badan muddadii hore loo qorsheeyey marka maxaa la dhihi karayaa wax xiriira baa ka dhexeeya shirka madaxda maamul goboleedyada iyo hadalada madaxda dowladda federaalk ee soomaaliya
runtii dabcan ha maxaa yeelay sida muuqato maamulada hadda shirka ugu socda dhuusamareeb waxa ugu weyn oo ka hadli doonaan waa doorashada iyo habka ay u dhici doonto ra-iisul wasaarahana wuxuu sheegay in yani doorashada ay dhacayso madaxweynahana waraaquu soo saaray dabcan inkastoo madaxweynaha qoraalkii yani warka madaxtooyada kasoo baxay uu muujinayay in ay ku ay laakiin la socota hase yeeshee haddana doorashada in wakhtigeeda la qabto waa laisla ogolaaday waxaa keliya marka laga fiirinaya waxaa waye dad soomaaliyad badan soomaaliyad intooda badan aaminsan yihiin inuu xiriir jiro ka dhexeeyo yani shirka ka socda dhuusamareeb oo arrinta ugu xoog badan ay doorashada tahay halka dowladda lagu eedeyn lahaa ama go-aano adag laga qaadan lahaa in doorashada ay diidan tahay wakhtigeedana inay ka hortegayaan baa u muuqato oo si wadajira dowladda hadda ay wada qaatay doorasho wakhtigeeda ku dhaco go-aanada maamulka ay soo maamul goboleeda soo saari lahaayeenna ayaga ay ka hor dhaceen marka xiriir noocaasoo xoog badanna waa jira in lagu kala hormaraayo ama beesha caalamka laga gadaayo siyaasada noocaasna waa wax meesha ka muuqda hadda looda arkayo aad baad umahadsan tahay maxamed kaasi waxa uu ahaa maxamed xaadir nuure maxamuud oo ka faallada arrimaha siyaasadda iyo bulshada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka ayuu marti ugu ahaa dhegaystayaal barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa tan kulmin dambeyn badgeliya